dalka ka imaanaya degmada xaradheere deegaana duleedka ka ah waxay sahay kusoo waramayaan in halkaas uu qarax ka dhacay qaraxan ayaa yimi kadib markii gaari ay diyaarinayeen maleeshiyada argaasada ee al-shabaab ay sida qorshahooda uu yahay ay ku dhibaatay lahaayeen muwaadiniinta soomaaliyeed in uu halkaas uu kula qarxay qaraxu wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo mililoqo oo dhinaca waqooyi kaga beegan degmada xaradheere dadka deegaanku waxay xaqiijiyeen in maalmihii lasoo dhaafay ururka al-shabaab ay diyaarinayeen gawaari waxyaabaha qarxa ay ku diyaarinayeen si ay ugu dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed waxayna lagu soo waramayaa sida la filayo goobta uu qaraco ka dhacay oo deegaanka mililaqa aheyd oo xaruun u aheyd ururka argagaxisada iyo al-shabaab in halkaas uu khasaare xoogan ka soo gaaray ila wareedyo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxay tilmaameen in deegaanka uu ahaa deegaan ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo sidoo kale saraakiil ka tirsanaa ururka al-shabaab marka wuxuuna dhacay qaraxan xilli gaarigan ay ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa ila wareedyada waxay sidoo kale ku darayaan in maalmihii lasoo dhaafay ururka al-shabaab deegaanada waa deegaanka qaraxu ka dhacay iyo deegaanka lagu magacaabo dabagalo oo ay socdaallo ku tegayeen ay bulshada uga digayeen inay tagaan ama ay ka diidayeen marka tani wixii dhabarjab ku tahay hadafka ururka al-shabaab
wax khasaare ah oo aada og tihiin oo iyo tirada maleeshiyaadka ee qaraxaasi waxyeeladu ka soo gaarta
cali inkastoo ay sifududeen in xogta si saxa loo helo goobaha maleeshiyadu ay ku sugan yihiin marka ay khasaaro caynkaana ay gaaraan haddana waxaa la rumaysan yahay maadaama deegaanka ay ku sugnaayeen saraakiilii horjoogayaal al-shabaab ka tirsan in ay suurtagal tahay in khasaaro badan uu ka soo gaaray qaraxu markuu dhacay waxay ururku xereen guud ahaan wadooyinka soo gala deegaanka mililoqo iyo sidoo kale xarunta qaraxu uu ka dhacay ururka al-shabaab waxay qaraxyadan ay diyaarinayeen bilihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafaba iyadoo dhowr hamiin ka hor gaarisaano kale waxyaabaha qaraxa ay kasoo buuxiyeen oo ku qarxay bartamaha gaalkacyo oo runtii dhammaantood uu khasaaro xoogan ka soo gaaray dad shacaba u badnaa dad ganacsataa oo isgoyska ku ganacsanayay tanna waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka ay u maleegayeen muwaadiniinta soomaaliyeed hase yeeshee waxaa jiray roorjugnaan ku aadan taliska koob iyo labaatanaad xooga dalka soomaaliya ay sheegeen in aragagixisadu markasta khasaara ay ku dhibaatay kala muwaadiniinta soomaaliyed ay geysan karaan lagana dugtoonaado